Sheekh Axmed Nuur oo kamid ah culimada ku nool magaalada Beledweyne ayaa bulshada magaalada gaar ahaan dhalinyarada ugu baaqay inay joojiyaan isticmaalka maandooriyaha. Maandooriyaha sida taabuuga iyo khamriga ayaa ugu daran waxa dhalinyarada Beledweyne ay isticmaalaan inkasta oo magaalada lagu soo geliyay si qarsoodi ah. Sheekh Axmed Nuur oo u waramay raadiyo Beerula ayaa ka warbixiyay waxa diinta Islaamka ay ka qabtay isticmaalka maandooriyaha isagoo ugu baaqay in la joojiyo isticmaalkiisa.
ruuxu maanta samaynaayo ruuxu khamrida magaalo dhexdeeda ku cabay biyahan dhalada meelaha tuurtuurin waa walaalaheen waan u jeednaa inaan reebno waa waajib dembigaa haddii aan reebo waynu unaga oboodno inaan reebnana alle wuxuu nagu camimaa ciqaab oo madda hadda aan ku sugunnahay ka sii daran alle qur-aankiis wuxuu ku sheegay dadka mu'miniinta inay towbo keenaan oo alle u soo laabtaan towbadaa markay la yimaadaan kadibna alle wuxuu yidhi waa xaqiiqo ku yihiin inay liibanayaan meeshan waxaan ka soo jeedinaynaa culmadii hiiraan kamida qeyb kamida kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulkaan u soo celino sala allahu calayh wasalama maddaasaan soo jeedinaynaa adduunye aakhiran waan ku liibanaynaa alle qur-aankiis wuxuu ku sheegay dadkiin mu'miniinta ee towbo keena alle u soo laabta sifadaa toobad haddii la timaadaan xaqiiqo waxaad ku tihiin inaad liibantaan adduunyo aakhiro dhalinyarada isticmaala maandooriyaha ayaa dhibaato u geysan kara bulshada iyo naftooda waxaana culummada magaalada ay wadaan dadaallo bulshada looga wacyigelinayo maandooriyaha iyadoo laamaha amniga ay horay u sameeyeen howlgallo ka dhana dadka ka ganacsada iyo kuwa isticmaala maandooriyaha